إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah nin ayaa aabbihiisii arxandarro ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya toban askari ayaa ku dhimatay lix kalena way ku dhaawacantay weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada afgooye ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa shaaca laga qaaday xogo caddaynaya sida sirdoonka maraykanka oo u maamulo sirdoonka dowladda federaalka yuusuf indhacadeh ayaa si qododheer uga hadlay dhamaca siyaasadeed ee kooxda suufiyada ee ay dowladda federaalka kula dagaalamayso magaalada gurceel beesha tunne ayaa si adag uga hadashay warkii gefka iyo liididda ku ahaa diinta islaamka ee ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed askar ka soo goosatay dowladda federaalka ayaa isku dhiibtay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose xaaladda waddanka suudaan ayaa cakiran iyadoo ciidamada militariga waddankaas ay dileen dad shacab ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran nin ayaa aabbihiisii arxandarro ah ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhacday dhacdo argagax leh wiil dhallinyaro ah ayaa dilay aabbihii oo jiray lixdan sano wiilkan ayaa waxa uu tooray aabbihiis kaga dhuftay dhanka wadnaha taas oo sababtay ugu dambeyn inuu geeriyoodo qof ka mid ah ninka la dilay oo ay deris ahaayeen islamarkaana isku meel ka shaqaynayeen ayaa ka warbixiyey sida ay u dhacday dhacdadan wallaahi aniga waxaan ka warmaa inaa lilahi horta waa inaa ilaahi raajicuun mid oo suuq le islanahay garbooj la dhahaayo oo suuqaas weyn aan iskul dhacsineyni aa wiilkiisa isla cawadaan cishaanayto wax ku dhuftay mid toorey wiilkiisna waaye anaga waxaan suuqaan joognay taleefoonaan nala soo diri isagoo oo la qaaday isbitaalka lagu qaaday isbitaalka marka laga soo celiyaan xaafadda ammaane isagoo meyd ah wiilkiina waa baxsaday aniga halahaasaan ogahay gurigu qolowka deganaaya la dhehay qolkiisu soo gala jiri waa iska fur jiri balwadna waa leeyahay wiilka jaadow cunaaya dhowaan ayay ahayd markii magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu ku dilay wiil uu dhalay dhacdooyinka noocan oo kale ayaa kusii badanaya magaalada muqdisho toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhimatay halka lix kalena ay ku dhaawacmeen weeraro ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen degmada afgooye ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose wariye cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa xalay weerar ku ekeeyey ciidamo ku sugan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose weerar xasmina ayaa ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxa ay ka fuliyeen halka loo yaqaana haanta dheer ee degmada afgooye halka oo ciidamo ay fariisin ku leeyihiin ugu yaraantii shan askari oo ka tirsan ciidamadii weerarka lagu qaaday ee dowladda federaalk ayaa halkaa ku nafwaayey laba kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray dhismaha halkaa ku yiil ee ciidamadu ay ku sugnaayeen ayaa lagu waramayaa in uu burburay waxaana lagu waramayaa in agab ciidan ay furteen askarta xarakada shabaab lmujaahidiin qaar kale oo ka mid a ciidamada ku sugan afgooy ayaa waxa ay saa ka tageen halkii weerarku uu ka dhacay hase yeeshee qarax ayaa la kacay ugu yaraantii saddex askari ayaa waxaa la xaqiijiyey halkaa in ay iyana saaka ku nafwaayeen isla afgooye xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxa ay weerar ku qadeen fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin buundada yar ee magaalada gudaheeda ku taalla laba askari ayaa la xaqiijiyey halkaa in lagu dilay iyadoo afar kalena la dhaawacay isugeyn askarta xalay iyo saakii lagu dilay afgooye dhimashadoodu waa toban askari halka dhaawacuna ay lix yihiin isla degmada afgooye qudheeda xalay waxaa ka dhacay weerar lagu qaaday halka loo yaqaan mukayga laakiin faahfaahin dheeriya kama aynaan helin wixii khasaaraha ee ka dhashay jannaale oo isla shabeellaha hoose ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan ayaa lagu weeraray waxaana weerarkaasi fuliyey ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin isla shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka golweyn ee duleedka degmada buulamareer in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin waxay weerar foolkafoola ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka qooqaani dagaal culus ayaa lagu waramayaa halkaa inuu ka dhacay sidoo kale ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin isla jubbada hoose xalay waxa ay ka fuliyeen weerar kale oo ay la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo gaar ahaana deegaanka baarka waxaa shaaca laga qaaday xogo caddaynaya sida sirdoonka maraykanka oo u maamulo sirdoonka dowladda federaalka faahfaahin ku aadan maxamed amiin ayaa soo jeedinaya wargeyska new york times ee kasoo baxa dalka maraykanka ayaa warbixin dheer oo uu ka qoray howlgallada hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee magaalada muqdisho waxa uu ku sheegay in c i adu ay mas-uul ka ahayd xilka qaadistii lagu sameeyey taliyihii hore ee nisa ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan tuuryare sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka ayaa waxaa khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay tuuryare iyo madaxii saldhigga c i a da maraykanka ee magaalada muqdisho oo aanan magaciisa lagu sheegin warbixinta uu qoray wargeyska new york times madaxii saldhigga c i a da maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa tuuryare ku eedeeyey musuq maasuq iyo maamul xumo balse taliyihii hore ee nisa oo la hadlay wargeyska new york times ayaa waxa uu u sheegay inuu dhibano u ahaa kibirka iyo isla weynida maraykanka waxaan diiday inaan madaxa u raariciyo boqorkii isaga magacaabay ayuu tuuryare u sheegay new york times isagoona ula jeeda madaxii saldhigga c i a da ee magaalada muqdisho sida ay tilmaamtay warbixinta uu qoray wargeyska muranka tuuryare ee c i a da maraykanka ayaa salka ku hayay cidda ay ka amar qaadanayaan ciidanka gaashaan ay ka tirsan hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka kuwaas oo ay soo tababarteen islamarkaana si toos ah u hoos yimaada c i a da maraykanka madaxa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi xilka hayay waxa uu ka codsaday inuu xilka qaadis ku sameeyo tuuryare kadib muran socday muddo sanad ah xasan sheekh ayaa ku gacan seeray dalabkii wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka balse waxaa taliyihii nisa xilka laga qaaday kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee u k ee xilligaasi uu madaxda soomaaliya u sheegay in xiriirkooda uu halis ku yahay muranka ku hareereysan jenaraal tuuryare yuusuf indhacadeh ayaa si qodardheer uga hadlay damaca siyaasadeed ee kooxda suufiyada ee ay kula dagaalamayso dowladda federaalka magaalada gurcaal cabdulaahi soomaali ayaa mar kale soo jeedinaya colaad ayaa weli waxa ay ka jirtaa degmada gurceel oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa galmudug oo safa iyo kooxda suufiyada oo safka kala ka soo jeeday waxaana dagaaladaasi ku dhintay askar aad u fara badan halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen miidad ayaa lagu warramayaa in magaalada gudaheeda ay yaalaan burbur xoogle ayaa magaalada laga dareemayaa iyada oo haawanaysa oo dadkii shacabka ay ka carareen ciidamada ayaana weli magaalada isku hor fadhiya waxaa soo taraya dadka ka hadlaya xaaladda colaadeed ee ka jirta magaalada gurceel yuusuf indhacadde oo horey wasiir dowlo uga ahaa dowladda federaalka iminkana ah sarkaal ciidan ayaa sheegaya in kooxda suufiyada wax deeqa aan la arkin islamarkaana loo baahan yahay in gebigoodba lasoo afjaro waxa uu sheegay in xilligii shariif sheekh axmed madaxweynaha ahaa iyo xilligii xasan sheekh maxamuud uu madaxweyne ahaa iyo xilligan oo farmaajo uu jooga saddexda marba heshiisya lala galay islamarkaasina la siiyey qarash iyo xilal intaba laakiinse arrimahaasi ay ku filaa waayeen wuxuu ku tilmaamay koox kaan kara ah islamarkaasina astaahesha in lasoo afjaro nalkaas horta waa waa kaan kara waa fidmo waa kaan karana in la- in la- in qofka la gooyo maahane xal kale male nimankaasu way dhimaa ha dhinteen qofkii dhimaa ilaahay wadkiisa galaa dhimanaayo amaa dowladda galmudug waa inay meesha u adkaato nimankaa meesha ka saar amaa waa in wax galmudug leeraa meesha ka baxaanoo ayagu ay la wareegaan meesha yani xal kale oo imaan karaa ma jiro wadahadal horaa loogu daalay in lacag la siiyo horaa loogu daalay garaadda horaa loogu daalay ee yani wasiirra waa la siiyey xaaladda colaadeed ee ka jirta magaalada gurceel ayaa waxa ay saamaysay dad aad u fara badan kuwaas oo iminka geeda hoostood ku sugan beesha tunne ayaa si adag uga hadashay warkii gefka iyo liididda ku ahaa diinta islaamka ee ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cali aadan ayaa ka warramaya iyadoo ay si soo tarayaan dadka ka hadlaya weerarkii alladiidmada ahaa ee ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa waxaa xusid mudan in arrintaas si adag ay uga hadashay beesha tunne suldaanka beesha suldaan aadan cusmaan ibraahim oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in waxgaradka beeshu ay xog ogaal u yihiin taariikhda sayid cali faqi oo markuu yurub tagay la baxay magaca cali siciid faqi cali oo si maqal iyo muuqaal ah loo arkay isaga oo diidaya diinta islaamka islamarkaana sheegaya inaysan waxba u tarin dadka soomaaliyeed sidoo kalena deferaya horumarka lagu gaaray ayuu suldaanka soo bandhigay xogtiisa wuxuu sheegay in ninkaas ay hadda ku baraarugeen dadka soomaaliyeed balse xaqiiqadu tahay inuu diinta islaamka ka baxay ka hor intuusan ka tegin waddanka islamarkaana uusan tegin qurbaha maadaama uu saaxiib dhowlo ahaa kiniisadihii waddanka joogay xilligii dowladda siyaad barre waxaan wax ka dhihi doonaa ninkii gaalka ahaa oo diinta islaamka wax ka sheegay cali siidi faqi oona ku abtirsada wuuna leeyahay inuu yahay qabiilka tuniyeed ayaan wax ka dhihi doonaa anigoo ah suldaanka beesha tuni suldaan aadan cusmaan ibraahim intuusan marka een, qurbaha aadin waxaa la sheegay in uu noqday amba uu ku biiray qulooyinkan kirishtaanka ah oo diinta nasaarada haysta kadibna wuu ka tegey wadamada qurbahaasuu aaday suldaanka ayaa soomaalida ugu digay diinkabaxa uu faafinayo guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed gaalnimo ayuu faafinayaa ha laga dheeraado si gaar ahaan beesha isaga uu ku abtirsado beesha tuniyeed beel weyn oo la garanayo soomaaliya degto weeye Eh, ninkani markii isaga uu diinta islaamka uu ka baxay beeshina sidaasuu ugu baxay sidaysaba wax beel isaga uu matela ma jiraan waayo diinta iyo qabiilka diintaa weyn beesha waxaan leenahay marka ninkaasi iyo wixii rida oo beesha ku abtirsada inaysan beesha matelaynin ayaan u cadaynaynaa mid la dhasho walaalkiisa hadda oo la yiraahdo faqi cd faqi la yiraahda ayaa ku nool meelahan baraawe iyo ridooyinka la shaqeeya magaca sheegta suldaannimo amba nabadoonnimo sheegta kaasna waxaan leenahay beesha ma metelo beesha waxaa metela dad muslimiina baraha bulshada ee internetka ayaa ka mid ah meelaha lagu baahinayo warka cali sayid faqi waxaana ay dadku ku tilmaameen nin si aad ah uga dhiiriday diinta allaah askar ka soo goosatay dowladda federaalk ah ayaa isku dhiibtay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinta warkaas mahad cubayd ayaa soo jeedinaya askartan oo ay tiradoodu gaarayso saddex askari ayaa ka soo baxsaday xero tababar oo ay ciidanka dowladda federaalku ku leeyihiin degmada baraawe ee shabeellaha hoose waxayna isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxay ka sheekeeyeen sida ay ugu biireen ciidanka dowladda federaalka ah iyo muddada ay ka tirsanaayeen inta ay la eg tahay bismillaahi maxamed xuseen maxamed waxaan ka imaaday degmada baraawe maxaa ka qaban jirta marka waxaan ka qaban jiray meesha ayaa joogi jiray marka halay qalday aliigee here soomaali oo ah murtadiin ah markii meesha liigeeyo leedhahay afar boqol dollar aa bishii qaadanaysiin meeshaan jooga markii jadwalkeedii waheeda maskaxdayda aan dejiyo meesha aan fiiriyeyna waa wax qaldin inuu yahay markuu arkana taan kasoo dhaqaaqay aan kasoo baahnay jimcaalisha cabdi sheemad cabdi waxaa ka imaada magaalada baraawa xere ka tirsan ee ciidankaas kuwa murtadiinta annaga dhowr beri labaatan beri marka aan joogno waa sidii ilaahay dartiisa aa ugu tobabakeeno intayn unug aan nahay aa tashanay marka waxaan micnaha haddaan dhimino saan aa ku dhimino muslunim ma ahan inaan ka tagno ilaahay dartiisa aa ugu tobabakeeno ugu dambeyntii waxay si wada jir ah baaq soo laabasho ah ugu direen askarta kale ee ku haray safka shisheeyaha waxaan ugu baaqaa inaan meesha wax jirin micnaha waxaa waaye ilaahay iyaguna ha soo hanuuniyo ilaahay waddada islaamka ha kusoo rido inaa iyagun meeshaas ilaahay kusoo bahiyo meeshaas meel oo hun waay oo murtadiin ee laisku qaldaay waxaas inaa inaa kusoo bahana ugu baaqa dadkaas ayaga waxaan uga baaqayaa in ayaga ka soo baxaan oo wilaayada islaamiga iska soo dhiibaan ilaahay dartiis u tooba keenaan xerada ay askartan ka soo goosteen oo ku taalla magaalada baraawe ayaa dhowaanahanba waxaa ka soo baxsanaya askar fara badan oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kuwaas oo qiyaas ahaantii tiro ahaan kor u dhaafaya labaatameeyo askari warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan xaaladda waddanka suudaan ayaa cakiran iyadoona ciidamada milatariga waddankaas la wareegay ay dileen dad shacab ah weli waxay xaalad cakiran ka taagan tahay waddanka suudaan kadib markii talada dalkaas ay mar kale u madax bannaanaatay milatariga kuwaas oo afgembi ku sameeyey xukuumaddii cabdulla xamdoog hogaaminayey cabdilfataax al burhaan oo ah madaxa golaha sare ee milatariga ayaa ku dhawaaqay in la kala diray golihii sare iyo kii wasiirada ee ka dhisnaa waddanka suudaan dalkana lagu soo rogay xaalad deg deg ah banaanbaxyo ayaa tan iyo shalay ka soconaya waddanka suudaan gaar ahaan magaalada alkartuum kuwaas oo lagu diidan yahay afgembiga ay ku dhaqaaqeen ciidamada milatariga warar soo baxaya waxay tilmaamayaan in ciidamada milatarigu si bareera u dileen dadweyne shacab ah oo ka qayb qaadanaya bannaanbaxyo ka socda waddankaas ugu yaraan saddex ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyey inay geeriyoodeen kuwaas oo ka mid ahaa dad shacaba oo dibadbaxdhigayey waxaa jira dad kale oo dhaawacmay kuwaas oo lagu dabiibayo isbitaalada waaweyn ee dalka dowladaha caalamka qaarkood ayaa cambaareeyey afgembiga waxayna ku baaqeen in dib loo soo celiyo shaqadii dowladda cabdulla xamdoog dad badan ayaa hadalkaa ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa